Is-caawinta bulshada waa mid ka mid ah tiirarka horumarka iyo wadajirka nolosha. Bulsho walba oo dadkeedu is-caawiyaan waxa ay gaaraan horumar dhaqaale, mid bulsho, iyo mid aqooneed. Markii uu qof walba uu ka qayb qaato wax u qabashada kuwa nugul, waxaa abuurmaya isku-duubni iyo horumar waara. Waana dhaqan suuban oo ku saleysan diinteena Islaamka. Haddaba, si aan wax badan uga ogaano halkay diinta Islaamku u dhigtay is-caawinta bulshada, waxaan wareysi la yeelanay Sheekh Siciid Albani oo ka mid ah culimada ku nool magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose.
Jubbadii waan ku dhawahay haddii su-aashaadan awalan allah subxaanahu wa tacaala mahad iska leh waxaana ku sirnaa nabilahi maxamed sal alay wasalam samafalka diinta islaamka meel weyn ayay ka istaagtay oo qare ayay u qaaday marka waxaan dhihi lahaa samafalka marka laga hadlayo aayado iyo axaadiis ayaa soo arooreen waxaa nagu filan inaan kusoo koobo aayadda ugu weyn la doonayo in muslimiintu oo idin ay noloshoodii ay ku dabaqaan oo ah marka uu ilaahay uu dhahayay watacaawanu cala albiri waltaqwa marka aayaddaas baa ugu weyn oo ugu muhiimsan ilahay wuxuu na amrayaa samafalka iyo sidoo kale kacabsiga inaan iska kaashano halkaa marka waxaan ka dareemi karnaa in runtii muhiimad weyn inoo leedahay inaan samafalka aan ku dadaalno waa amar ilaahi subxaana watacaala haddii amarka aan qaadanana waxaynu noqonaynaa kuwa runtii liibaanay oo mar walbana nolosha horumar ka sameeyey fariinteeda u dambeysa waxay tahay jaweriyo runtii waa inaan u istaagnaa dhammaanteena samafal inaan u istaagno maxaa yeelay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam oo ah tusaalaha ugu wanaagsan lasoo qaato hogaamiyaheyna ah nolosheena dhan isaga aanu aanu ugu daynayno waxaa agtiisu ay ku weyneed in qof markaa walaal baahan in loo socdaalo oo sii u yiri anas bin maliga ahaa uu yiri inaan masjidka fadhiyo waxaa igala fadli badan qof runtii baahi haysta inaan u socdo marka samafalka xitaa waxa uu ka fadli badan yahay masjidka xarameenka ah oo masjidka nabiga sal alay slam madiina ku yaala ayuu ka fadli badan yahay sida anas inoo sheegayo marka waxaan dhihi lahaa waa inaan si guud ahaan aan ugu dadaalna samafalka si nolol horumar leh aan u gaarno dhammaanteeni marka waxaan leeyahay nashadayna nashadiinaba aan ku dadaalna samafalka si aan horumar u gaarno